نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياء مشرق في دروب الموكب فضياء مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada maanta aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taariikhda arday ku dhashay magaalada kismaayo toban jirkana ku dhammeeyey qur-aanka kariimka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan taxanaheennii wuu bilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidaad u tarbiyaynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام الوجب
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka oo dhammaystiran ugu horrayn waxaan ku bilaabaynaa xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanaheenna wabilwaalidayni ixsaana waxaana inoo soo jeedinaya asheykh cabdulilaah abukhaalid أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعياني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu kusoo jirtay taxaaniheenii ahaa wabilwaalideyn ixsaanan dhowr cinwaan baa inoo horeeyey waxaynu ku dhex jirnay cinwaankeenii ahaa qisas wanaagsan oo salafkii laga soo wariyey oo ku saabsan say labada waalid ugu samafali jireen salafkaasna weli ku dhex jiraa waa camr bin cabdilmalik ibnu qariib wuxuu leeyahy ninkaas ninka kahmas la odhan jiray wuxuu ahaa nin ka shaqeeya waxa loo yaqaan nuuradda wa guryaha waxyaalaha guryaha lagu dhoobo lagu caddeeyo maalin kasta wuxuu soo shaqaysan jiray wax u dhigma dirhamka oo loo qeybiyo lix meelood meeshiis lacagtaa iyada uu soo hela maalintii o dhan uu kasoo shaqaynayo markay galabtii noqoto hooyadii wuxuu ugu soo iibin jiray faakiha markaasuu hooyadii u geyn jiray maanta o dhan buu shaqaynayaa intii uu soo shaqaystaybu hooyadii buu fawaakiha ugu soo iibinaya gacanta ka saaraya taasuna waxay ka tahay waxay ka mid tahay samafalka loo samafalayo labada waalid heerka salifka ka joogaan ayay noo muujinaysaa can cubaydillaah ibni maxamed alqurashi sheikhaasna wuxuu leeyahay waxaa iiga sheekeeyey sheekh reer bani numeyra qolada bani numeyra sheekh u dhashay baa waxay igu yidhi ninka kahmas la yidhaahdo wuxuu ahaa qofka ugu baari samafalka badan labadiisa waalid gaar ahaan hooyadii guriga isagaa fiiqi jiray guriga hooyada ku nooshahay hooyadii isagaa u adeegi jiray wax kasta oo maaratay ubaahanta u qaban jiray maalintii dambe ayaa waxaa usoo diray ninkii oo ibnu cali alhaashimi yaa wuxuu usoo diray lacag buu usoo diray uu leeyahay nin yahow hooyo waa ku daashay oo adigiiba adeegaya adigoo nin weyno sheekha yani khaadim ama qof u adeega lacagtan kusoo iibi khaadim ugu soo iibi hooyada markuu arkay ninkan mashquulku ku jira iyo hooyadii inuu ku mashquulsan yahay nadaafada gurigeeda iyada adeegeeda buu yii nin lacagtaa qaado bal qof hawshaa kaa qabta hooyo usoo gad markaasuu ninkaas wuxuu doonayay inuu lacagta ka qaato wuu diiday marka lacagtii inuu diido wuxuu rabaa inuu khaadim soo iibiyo ma rabe isagu inuu hooyadii u adeego ayuu rabaa ninkii lacagta waday marka lacagtiibu guriga saa ugu tuuray wuxuu lacagta qaaduu ku dhahay markaasuu intuu lacagtii qaatay markuu ninkii tegay iyuu ka daba tegay ilaa uu lacagtii ninkii odhanayay iga qaado lacagtaada ma rabo hooyadii anaa u adeegaya ninka la yihahdo alxaafid adahabi sheekha la yidhahdana waa sheekha taqaanin ee lahaa siyar calaama nubalaa iska lahaa wuxuu leeyahay ninkaas isaga laga sheekeynayo ee kahmas laleeyahay hooyadii aada buu ugu baarifali jiray markay hooyadii dhimatay ayuu xajka maka iska degay ilaa uu kaga dhimanayay halkaa iska jooga markii hore hooyadii buu ku maxbuusnaa oo maaragtay uusan xajka u tegeyn oo maka uu uga uga baaqday hooyadii markii geeriyootay ayuu maka iska degay ilaa uu maka ku dhimanayay sheekha kale oo la yihahdo qasaan ibnu lfadlna wuxuu- mufadalna wuxuu leeyahay nin reer qureysheeda ii sheekeeyey wuxuu igu yidhi kaana camar ibnu cubeyd ninkii la odhan jiray waa ninkii ko- ka mid ahaa mu-asisiintii nimanka muctasilada loo yaqaano ninkaasaa ka hamaska u iman jiray u iman jiray oo soo salaami jiray oo kus- oo soo booqan jiray oo agtii la fadhiisan jiray gurigiisa kusoo booqan jiray isagoo weliba rag kale la socdaan oo asxaabtiisa ah hooyadii baa maalinta waxay tihi niihow wiilkeedii ka hamas bay ku leedahay ninka abu cubeyd laleeyahay eh, camar ibnu cubeyd ninka laleeyahay iyo ragga la socda ma arki karo gurigana ma keeni kartid kuma soo booqan karaan waan raggaasu ima cajabin bay leedahay hana la fadhiisan bay ku tidhi maalintii dambe waxaa yimi camar oo socda sidii ka caada dee uu iman jiray soo booqday kahmas uu soo booqday Kah- kahmas baa usoo baxay markaas usoo baxay marka wuxuu ku yidhi niman yahow hooyaday way idin karaahaysatay way idin dhibsatay adiga iyo saaxiibada mar dambe ha imanin maleeg raggii saaxiibta ahaa ee shuyuukhda ahaa ee mu- ay- ay- ay isku qaceen ay ahaayeen aqraanta ahaayeen ee ay saaxiibada ahaayeen wuxuu u- dhaqankoodii wuxuu u gooyey hooyadii amarkeedu u gooyey hooyadaa tiri guriga nimankan waa dhibsaday hay keenin sidii iyagana wajiga uga saaray ima iman kartaan buu ku dhahay وجاء بن القاسم ninka ليهdna waxaa laga soo warinaya أنه kاna yqرأ عaليهi بالموطأ kahmas buu ku akri jiray kitaabka الموضع iبن malik kitaabku qoray buu ku akri- ku dul akriyi jiray markaasuu maalinta dambe kahmas baa istaagay qiyaaman طawiila aad buu isu taagay dersigii intuu joojiyey kadib buu fadhiistay markaasaa waxaa la weydiiyey niyu maxaad muddadaas oo dhan u taagnayd oo dersiga u joojisay markaasuu yidhi, hooyaday baa kor kasoo degtay guriga kor kasoo degtay arrin bay weydiinaysay way taagneed marka hooyadoo taagan inaan fadhiisto ama dersiga wada ayaa ila adkaatay intay taagneed ayaan taagnay ayuu leeyahay marka wuxuu diidayaa ninkaasuna hooyadii oo taagan isagoo inuu fadhiyo ama uu shaqadiisa kale iska sii wato ayaa maaragtay dhibaysa oo uu dhibsanaya marka wuxuu leeyahay hooyadii markay kor u baxday ee gurigeeda ku noqotay ayaan hadda soo fadhiistay buu ku yiri raggii la fadhiyey wa qaala abubakar binu cayaash ninkaasna wuxuu leeyahay waxaad dhici jirtay inaan ninka mansuur la yidhaahdo inaan la jiro gurigiisa oo aan la fadhiyo markaasay hooyadii qaylinaysaa hooyaduna waxay ahayd hooyo adag oo waxay ahayd kakan bay ahayd oo wiilka maarata ku kakan bay ahayd markaas waxay odhanaysaa mansuurow ibn ibnu hubayra ayaa wuxuu kula rabaa shaqa inuu inaad qaadin noqoto oo shaqo ku siiyo markaasaa diidaysaa miyaa hooyadu waxay rabtaa inuu shaqeeyo oo qaadinimada yeelo culimadii hore ee ahlu ee asxaabu suhudka ahaana mansibka qaadinimada ama garsoorada way- way ka leexleexan jireen may jeclaan inay qabtaan way ka carari jireen markaasuu madaxa hoos u dhigayaa oo garhkiisa uu laabta saaraya faa u foorarsanaya indhahan hooyadii kor u taagi maayo hooyadiina waa hadlaysaa waxay leedahay ma shaqadii lagu soo bandhigaa diidaysa oo ibnu hubayra maaragtay qaadinimadiiba kuu dhiibaya gobolkan ama meesha tan adigina markaasaa diidaysa ninkanna ma hadlayo dee xagna ma rabo inuu yeelo qaadinimadii oo aad bay uga tawarruci jireen culimadii hore xagna hooyadii inuu hadal ku celiyo ma rabo wa qaala alxaarisu ibnu asad almaxaasibiy ninkaasna wuxuu leeyahay saciid ibnu camir baa noo sheekeeyey oo sheekada wuxuu ka warinaya hishaam ibnu xasaan wuxuu leeyahay kaana alhudayl ibnu xafsa ninka la yihahdo yajmacu alxatab xaabada ayuu soo ururin jiray ama qoryaha lagu shito markay kulaylaha tahay markaasuu diiri jiray diirkii qoloftu ka qaadi jiray qoryahaas qasabka sokorta geedka sokorta qasabkiisana wuu dildilaacan jiray markii laantiisu qal- ay- jiridiisu ay qallasho wuxuu rabaa inuu hooyadii uga dhigo wuquud ama shidaal ay ay marka qaboobaha ay shidato si aan qiiq uga soo bixin oo qiiqaas hooyada u dhiman oo hooyadii maaragtay ay uga nasato waxaas hooyadii baa sheekeynaysa waxay leedahay markaan salaada galo iyo gadaasheeda ayuu dabka ku shidi jiray meeshaas saan anigoo tukanayo intaan tukanayo aan u helo dugsi u helo ee xaabadaa uu diiray ee nadiifiyey aan wax qaaca ka bixinna aan maaragtay markaa uu igu faa-iideeyo buu leedahay marka selafku saasay ahaayeen waxaa qisas cajiibay leeyihiin oo sama- ku saabsan samafalka labada waalid hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان زادنا طول المدى والعلا في الحيقة نورنا عبر الزمان خير ذكر qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan taariikhda arday ku dhashay magaalada kismaayo toban jirkana ku dhammeeyey qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب codka aad maqlaysaan waa mascuud mucalim cabdulghafaar shariif oo dhigta madarasada alhuda ee ku taala degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose sannadkii kun afar boqol soddon iyo afartii hijriyada ayuu ku dhashay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna si kooban uga warramayaa taariikh nololeedkiisa iyo goortii uu bilaabay barashada qur-aanka kariimka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معي أبو سعود مع دغفار شريف وحانا كورة اشتدك منك اسمايو وحان لي على كور ربيع الأول سنتم كي تكون أفر بقى صدني أفر تجري أنا تتبصن جر أي آه، قرآن كبلاوي markii uu dhammeeyey qur-aanka kariimka wuxuu dareemay farxad aan la soo koobi karin sida uu inoo sheegay maanta adhameeya farxad weyn ayaa dareemay waxaana ku faraxay qur-aanka ilaahay inaa barto kadibna korayo in qur-aanka kariimka barto ayaa ku faraxay farxadiina mana soo koob karo aabbaha dhalay mascuud oo lagu magacaabo cabdulghafaar shariif ayaa ka warramaya taariikhdii ay ku beegnayd xilliga uu wiilkiisu dhammeeyey qur-aanka kariimka iyo farxadda uu dareemay ka aabbaahan آه، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آه، waan ku dhowaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan waana ku mahadsan yihiin waqtiga iyo dadaalka badan iyo juhdiga badan iyo waqtiga ay noo soo horeen waxaan idinleenahay mar kale waa idin salaamayaa Eh, salaan kadib eh, mascuud waa wiilkayga magaciiguna waa macnaa cabdiqafaar shariif Eh, waxaa weye mascuud wuxuu ku dhashay eh, gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kismaayo wuxuuna dhashay sanadka markuu ahaa kun afar boqol soddon iyo afartii hijriga Eh, da-diisuna waa toban jir madrasada markuu kusoo biirana waa sideed iyo labaatanka rajab eh, kun afar boqol afartan iyo labadii hijri taariikhda markay ahayd da-da uu qur-aanka markuu dhameynayay maxaa la yidhaha toban sano ayuu jiray qur-aankana wuxuu dhameeyey kowda rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo shan hijriga ilaahay subxaana watacaala fadligiisa muddada ayuu qur-aanka ku dhameeyey mascuud
waayahay waalid ayaad tahay oo farxaddaada lama suureen karo maalinkii uu wiilkaaga dhammeeyey qur-aanka kariimka wax inooga tilmaam waxa aad dareentay maalinkaas iyo sidii ay farxaddaadu ahayd Eh, waalidiinta waad dareemaysaan eh, farxadda inta la eg markii ilaahay subxaana watacaala diinkiisa ardaydooda u dhameeyaan ama owlaadooda u dhameeyaan halah ay dareemi karaan oo dareen ah dareenkayga shucuubteyda maalinta maalin lasoo koobi kara maahan safar ayaan ku guda jiray oo safarkayga soo bixisteyda ayaa soo dhoweyd aad baan u farxay markii dhiishay wiilkayga qur-aanka dhameeyey ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahad celinaya bacdallaahi waxaan ugu mahad celinaya macalinkii dadaalka badnaa juhdiga badnaa ku bixiyey Eh, ilaahay subxaana watacaala fadligiisa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka leeyahay inuu ilaahay ka abaalmariyo inuu ilaahay subxaana watacaala ehelka ilaahay subxaana watacaala ahlulqur-aan waa ahlullaahi weeyaan asaga iyo owlaadeeda iyo owlaada kale muslimiinta dhan dhammaan inuu ilaahay ka dhigo kuwa ilaahay jannada lagu yiraahdo qur-aanka akhriya kala dhiga mansiladkiina iyo darajadiina waxay ahaatay aayadda u dambeysa meeshaad aad akhrinaysaan ayay ahaatay ardayga mascuud ayaa markan u dardaarmaya carruurta asaagiisa ah wuxuuna ugu baaqayaa inay xifdiyaan qur-aanka kariimka waxaa uu baaqayaa inay diinta ilaahay u soo biiraan oo waalidiintooda dugsiya soo geliyaan oo qur-aanka dhexda loo reebin dhexda eh, boqol toban afarka ay dhameeyaan ayaa u baaqayaa qur-aanka ilaahayna inay xifdiyaan
axmed xasan maxamed waa arday saaxiib la ah mascuud ayna wada dhigtaan dugsiga qur-aanka kariimka ee alhuda wuxuu ka warramayaa dadaaladii uu bixin jiray saaxiibkiisa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من دولة عزيز لما أحمد حسن محمد ومسعود صاحب سيتا قرآن تعلم ربنا سلد ماني المدرسة الهدى أنا شد ماني قرآن تنوس البرنيني مساجد الناس الأجرني تحفيظ القرآن جد بدن بقرآن تبعين جري من المات تلا صاحبياتي سن واحترام جري معنتين واحترام جري وقتي دوسيتن واحترام جري aabbaha dhalay mascuud ayaa markan ka sheekaynaya sida uu wiilkiisu baari ugu ahaa labadiisa waalid iyo dadaalkii ay ku bixin jireen sidii ay tarbiyadiisu u hagaagi lahayd marka insha allah anigoo fursadda ka faa'iideysanayo waalidiinta eh, waxaan leeyahay mascuud haddaan ka sheekeeyo xagga eh, aadaabtiisa iyo waxbarashadiisa eh, mascuud waxaa weeyaan eh, tarbiyada xagga tarbiyada owlaad kasta waxaa weeyaan hadday helaan waalid oo tarbiyeeya bulshadoo dhan ayaa hagaagayso mascuud wuxuu ahaa ee, ninka hadda reerka ugu weyn oo hadda awr- awlaadeeda ama caruurteeda ugu weyn Ee, madrasada waxaa ay dhigataa ilaa shan cunug ama afar cunug ayaa dhigta marka ardayda marka madrasada dhigata midka ugu weyn weeyaan saa darteedana wuxuu ahaa wiil baari ah ee, waalidiintiisana ixtiraama macalinkana ixtiraama ee, waqtiyada qaarna dadka ayaa waxay dhihi jireen ama ardayda dhihi jireen hadee maxaa caruur- gabar miyaa tahay guriga maxaad iskugu koobtay mascuud wuxuu u dhexeeyey madrasada masaajidka iyo guriga ayuu u dhexeeyey meel kale muusan aadi jirin reerkana waqti inta badan asaga ayaa ka saacidi jiray xagga haday noqoto ee, iidaanka iyo suuqa in wax laga soo qaado reerka ayuu ka saacidi jiray asagoo yar ayuu ahaa wiil nin weyn oo kale u dhaqmeeyey ilaahayna ha xafido Ee, taada kalena waxaa waye waalidiintana sidaa ayaa laga doonayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayadiisa qur-aanka ah liqmaanulxakiim wiilkiisa markuu waaninayay wuxuu ku yidhi ee, yaa bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim asagoo weli wiilkiisa towxiidka ka dhisaya oo leeyahay wiilkaygii oo ilaahay ha u shariik yeelin maxaa yeelay shirkiga wuxuu ahaaday dembi aad u weyn ilaahay subxaanahu watacaala dulmi laga gala midka ugu weyn ayuu ahaaday weli haddina asagoo wiilkiisa laga hadlayo wuxuu yidhi yaa bunaya aqimi salaah wiilkayga salaada toosiyo oog ee, wa'mur bilmacruufi wanaagana far wanha reeb canil munkari munkarka sheyga la inkira oo ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa saliimka inkirtay ee munkarka reeb wasbir calaa maa asaabaka intaad munkar- munkarka reebaysa wixii kusoo gaaro oo dhib ahna ku sabar ina daalika min casmi lumuur saa darteedana haddina ilaahay subxaanahu watacaala culummadii dadka khayrka badnaa ee wanaagsanaa maduumata abisxaaq alberi oo kale maduumadiisa wiilkiisa markuu la hadlayn wuxuu lahaa abaabakarin dacowtuka low ajabta ilaa maa fiihi xaduka low caqalta ilaa cilmin takunu bihi imaaman mudaacan in nahayta wain amarta wuxuu yidhi wiilkaygii waxaan kugu yeerayaa ee, cilmi waxaan kugu yeerayaa haddaad i ajiibaysid shay adiga dheef kugu sugan cilmiguna waa dheef qur-aanka waa dheef dheef adduun iyo mid aakhar ayaa laga helaa ahlu qur-aankana waa dadka horumarsan marka ilaahay subxaana watacaala fadligiisa marka wuxuu yidhi waxaan kugu yeerayaa haddaad i ajiibayso wax adiga dheef kugu sugnaan kugu sugnaaday waxaan kugu yeerayaa cilmi oo sababtiisa aad ku noqonayso mid mudaaca oo la adeeco warkiisa la yeelo haddaad wax amarta maamulaha dugsiga qur-aanka kariimka ee alhuda mucalim cabduraxmaan cumar ayaa ka hadlaya aqoonta uu u leeyahay ardayga mascuud iyo sida uula dhaqmo ardayda kale ay dugsiga qur-aanka kariimka isla dhigtaan una ixtiraamo mucalimkiisa warbixinta wiilka shakhsiyadiisa haddaan ka hadalno iyo kayfiyatu alcamali maca adduruus iyo altacaamul maca adulaab altacaamul maca mucalimihi iyo maa lahu wa liwaalidayhi bijuhdi alqur'aani alkariim fi alaakhira ardaygan waa mascuud cabdulghafaar shariif shakhsiyadiisa waa shakhsiyad ka muxuu ahaa ka baxsan ardayda intooda kale Een, ardaygan asaga ah waa arday allah subxaanahu wa tacaala suu u awar buu yahay waa arday degan aadaabtiisna ay wanaagsan tahay aan hadal badneenin waxyaale fara badan allah subxaanahu wa tacaala uu u kulmiyey ay yar tahay qof in loo kulmiyo Een, haddii aan macnaha u kacno dhanka duruustiisa dersigiisa waxaa waaye dersigaad u dirto wuxuu kuu keenayaa asagoo diyaarsan xilligii aad ka sugaysay ee waqtiga aad u qabatay marka taa waxay tusinaysaa fiidhoonaanta ama caqliga allah subxaanahu wa tacaala uu u hibay ardayga isaga ah marka waxaa weeye ardayga juhdigiis iyo dadaalkiis waxaad garan kartaa duruusta aad siinayso haddii aad waqti u qabato waqtigeed ayuu marka waxaa waay diyaar uu leeyahay iyadoo marka howlo kalena ay macnaha ku xidhiireen ardayga asaga ah ardaydii kale asaga zumala een, saaxiibadiisa wuxuu la dhaqmay si wanaagsan isagoo laga dacwoona annaga maanan arkin isagoo dad ka dacwoonayna ma arkin wuxuu ahaa arday dabeecad wanaagsan iska leh buu ahaa si wanaagsan ayaa marka uu ula dhaqmay ardayda asxaabtiisa ah waxaa kaloo marka intaa u raacsan macalinkiisa wuxuu u ahay ixtiraam ka dambayn warmaqlid nin wuxuu ahaa marka saba ka amar qaata mucallimkiisa hooshii loo diro iyo wixii laga reebo kulli macnaa u dhegnugul buu ahaa markan waa dardaaran uu waalidiinta u soo jeedinayo aabbaha dhalay mascuud Ee, waalidiinta ee, tan naseexada insha allah waalidiinta aan u diray waxay tahay laba dhinac weeyaan labada waalid ayaan u diray naseexada waalidna waxaa waa mid oo jecel awlaadiisa inuu horumariyo tarbiyeeyo inuu diinka ilaahay subxaana watacaala ay ku horumaraan ogaada ilmahiina hadday horumaraan idinka ayaad horumaraysaan qiyaamaha ilaahay subxaana watacaala markii la taga awlaadda waxaa waye ahlulqur-aanka ah darajo wanaagsan buu ilaahay gaarsiinaya markii laleeyahay waalidkana darajada la gaarsiinaya ilaahay uu sheegay nabigana sal alay slam xadiista ay sheegtay darajo manzilkeeda aada u qaalisan waaye marka darajada haddaad doontaan inaad gaartaan laguma gaaro marka waxyaalaha iyo dadiilo waxaa lagu gaaraa dadaal iyo juhdi iyo ilaahay in la kaalmaysto la tala saarto waalidka wanaagsan khayrka badan mida ayaan leeyahay waalidka kalena gaabiska kaga jira cibaadada ilaahay khayrkiisa oo awlaadiisa la jecel waxbarashada maadiga ama inuu dibadda u diro ama inuu tahriib u diro meelaha waxaan leeyahay ee awlaad fara badan ayaa maanta hooyooyinkooda ooyeen wiil ayaa soo hadlaya wuxuu leeyahay hooyo waala i guursaday ma ma adaa guursatay maya anaa la i guursaday arrinkaana keentay marka awlaad in waxbarashada laga fogeeyo dib- dibadda loo diro marka dibaddii waxay ka dhafeen diin ilaahay inay ka fogaadaan ee kufri iyo dhaaquud iyo waxyaalo badan ayaa awlaadda la barayaa awlaadda markay dibadda tagaan adimalihid cunugaaga ee cunugaaga islamarkii qof kale ayaa leh dowladda oo markaa kaafirada meesha joogta ayaa amreyso ayaga ayaa tarbiyanaya tarbiyadana waxay noqonaysaa la tarbiyanaya diinta islaamka maahan kirishtaanka iyo iyo waxyaalaha lamidka beebalka ayaa lagu tarbiyanaya cunugaaga cunug kale ahayn ayaa hadhow ku aad arkaysaa aad la kulmaysaa saa darteeda marka awlaad fara badan ayaa dibadaha laga keenay si dhaqankooda loo hagaajiyo ayaa meelaha wadamada muslimiinta la keenaa marka hooye waxaan leeyahay iyo aababa inaad ka faaidaysataan awlaadiina dibadaadan u dirin tahriibaadan u dirin cunugoo iisoo shaqayna hadhihin dheefka anaga maanta aan haysan cid haysata haba yaraatee malahan nimanka reer galbeedka agteena ayay wax u suuraasadeen maanta waxaa la yihahdaa macdintii ay qaadanayaan eh, shidaalkii khayraadkii waxaysay baarneen wadankooda kheyr waa ka dhammaaday kheyrka wadanka soomaaliya ayuu ku dambeeyaa waa kuwaan dowlado fara badan indhaha ay kusoo wada hayaan معلم عبد الرحمن عمر ayaa ka waramaya xiriirka ka dhaxeeya waalidka ardayga iyo mucallimka iyo muhiimadda uu u leeyahay ardayga baranaya qur-aanka kariimka n jazaaka allahu khayra aljaza n xiriirka waalidka iyo macallinkii ardayga horta wax kala maarmi kara ma ah n ardayga markii wax la baraayo saddex meel ayaa wax laga baraa awalan waxaa asal u ah guriga oo waalidkii uu ku nool yahay madrasada iyo asaga laftirkiis saddexdaa meel haddii laga dadaalo cunugii wuxuu noqon cunug noocaana oo soo baxayo lagu farxo oo wax ay ka yimaadaan buu noqonaa marka haddii waalidkii ardayga intuu joogo guriga ay towjiihinayaan waxyaalaha macnaha oo laga reebo macalinka ee darsiga ka mashquulanaya ay yac ka dhahayaan dantiisii iyo dersigiisii iyo juhdigiisii ay macnaha ku canaanayaan Een, arday asagana uu dadaalayo oo muxuu ahaa waxyaalihii loola taliyay iyo talooyinka la siiyey iyo wixii lagu canaanto oo loo diro uu ku dadaalayo madrasada markii uu yimaadaan ma- macalinkii uu ka warhayo uu juhd uu ku bixinayo uu cashirkii siinayo ardaygaasa waxaa loo rajaynayaa allah subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigo sida loogu talagalay marka idan xiriirka waalidiinta macalinka ay la leeyihiin waxaa weeye waxbarashada ardayga waxweyn bay ka tahay haddii taa la waayo waxaaba la dhihi karaaba ardayga wuxuu noqonaa arday dayacan lianna maxaa yeele waxaa macquul ah waalidkii inuu ardayga soo diraa madrasada uu soo diray laga yaabo madrasada inuusan soo gaarin uu xanuunsado uu ku xanuunsaday ama me hadduu fadar ee meelaha kale uu iska maray ama wax kale uu ku mashquuli madrasadiin uusan jirin ayaa laga yaaba marka ugu dambayntii wuxuu mucallim cabduraxmaan dardaaran u soo jeedinayaa mucallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka iyo waalidiinta n macallimiinta kale ee dhegeysanaya iyo waalidiinta madrasada alhuda iyo kuwa madaarista kaleba insha allahu tacaala macallimiinta horta waxaan lee- waxaan leeyahay in ardayda ayada ah aan juhdi ku bixin oon ku dadaalo lianna maxaa yeele waa jiilka mustaqbalka wey annaga waxaan gacanta ku hayno waa dhaxalkii rasuulkeenna sala allahu aleyhi wasalam aan ka gaarnan ka soo helno waay wadadan annaga wax ku soo barannay inaan dad wax ku barno ardaydii aan ku dadaalo juhdi ku bixinno maxaa muxuu ahaa een, aan ku dadaalno ardayga waqtigiis aanan ka dayacin darsiga aan siinayn darsi uu qaadan karo inuu yahay wax uu qaadan karo aanan ka hagrinin wax uusan qaadan karin inaanan dusha ka saarin ardayga mustawihiisa iyo maskaxdiisa iyo wuxuu qaadan karo iyo qaabkiisa inaan la soconnoon ku dadaalnoon ka warhayna taas saasaa leeyahay juhdigan juhd inaan ku darno waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinta een, ardayga oo dhar usoo xirto kitaabka usoo dhiibto madrasada usoo dirto keliya arday kuma filno taa iyada dadaal way tahay laakiin waxaa loo baahan dadki waxay dhihi jireen diin waa duco ducadan macnaha waxaa waye waxay ka timaadaa dhanka waalidiinta iyo dhanka macallimiinta marka waalidi waalid waxaa la rabaa wiilkiisa inuu u duceeyo gabadhiisa uu u duceeyo oo markas allah subxaanahu wa tacaala uu baryo salaad markuu ka baxo allow qur-aanka u fududay allow u kaalmay inuu yidhaahdo dhanka kale waxaa la rabaa macalinka inuu ka warhayo oo macalinka uu yidhahdo macallin miyaa wiilka u duceey gabadha u duceey allah subxaana wa tacaala qur-aanka u fududay dadaalna ku bixi oo mar kastaba ma dadaali haysid iyo dadaal ku bixi inuusan la soo taagnin laakiin waxaa la rabaa ducu inuu ugu daraa la rabaa
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم
إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidaad u tarbiyeynaysaa carruurtaada قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قاعدة الأولى من قواعد العلاجية هي أنه halkeed kasii aan baqaadaynaa waxaad ogaataa aabow ama hooyo waxaad ogaataa canaanta badan iyo catawga badan ilmahaad kula dhaqmaysid nataa'ij fiican kama imanayaan waxaaba laga yaabaa ilmuhu ama inta badan cinaad buu kasii qaadaya wuxuuna isu haysanaya isagu inuu xaq ku sugan yahay buu isu arkayaaba naftiisa ku kalsoon yahay buu isu arkaya nin weyn baa maxaasaa loo dhaqmay odhanaya ama gabadh weyn baa maxaasaa lagu dhaqmaya ayay odhanaysaa ilmi odhanaysaa akhiiranna wuxuu doonayuu samaynayaa qayladaadi waxba kama bedelayso umana diidi karto wuxuu doonayo maaduusan hadalkaa ku qanacsanayn ee qof maaragtay ka hor imanayo oo maaragtay un inuu saydareeyo isaga kantarool un rabaa hadduu kaa dareemo wuxuu samaynayana kama soo hadhayo halkiibu kasii wadaya gefki iyo khadii uu ku jiray natiijada markaa soo baxaysa maxay tahay adigu naftaadii baad xanuun u keentay iyo dhiikar baad isku riday naftaadii baad daalisay sharciga ilaahayna waad khilaaftay oo sharcigu muxuu kaa rabay alxilmu walsabru walliinu walrifqu buu kaa rabay oo dadka in lagula dhaqmo birrifqi bay ahayd qaylo iyo suraq diintu nama farin iyo qalbi jibin iyo dagaal wiilkaagina waad khasaartay oo waad iska burisay ama gabadhaadii marka ilmahaagu saad rabtay hadduu noqon waayo si adugu jeclay hadduu noqon waayo ha ula dhaqmin qof dembiile oo kale mujrim sidii mujrim ha ula dhaqmin hana khasaarin oo ha ku khasaarin oo wiilkaaga ha ku waayin canaanta badan ee adaga aad samaynaysid halbeegaagu yuusan noqon imaa an tuwaafiqunii وإما أن تفارقني إن ويلي وركيغا مقاشو أما كلا تغنو أما إيغاتا كما أركي كري ما وركيغا قادو أسلوب كادت كالليتا أيا سمي صاحا دين ولكن قصة أيو كسو قولنا يا رسالة أما قاعدة أولي هين صحابي قوينا صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان iyo wiilkiisa yasiid waxaa dhex mareen xoogaa isfahmi waayey odaygii markaa arrintii wiil walba u keentay wuu ka seexan waayey habeenkii habeenkaa uu ka seexan waayey wiilkiisa waxay dhex maray isaga odayga baa seexan waayey mucaawiya radi allahu canhu ham badan iyo qami badan baa odayga kusoo kordhay oo habeenka seexan waayey markuu waa beriistay ayuu wuxuu diray ninkii xakiimka ahaa ee la odhan jiray alaxnaf ibnu qays bal axnaf oo ii kaalay buu ku yidhi cid buu u diray axnaf uu tala weydiinaya suu wiilka ula dhaqmi lahaa axnaf aad garanaysaan waa ninkii caqliga badnaa ee reer yamaneed ahaa aad garanaysaan aad maaragtay loo yaqaanay ee lagu yidhi ilaahay wuxuu ku siiyey laba sifo uu jecel yahay alxilmi walanaat isaga yidhahdaan dadka qaar weeyaan ninka hadalkaa lagu yidhi axnaf baa yimi subaxii mucaawiye u yimi markuu usoo galay mucaawiye wuxuu ga wiilka cabashadii wiilkii waxaasaa dhex maray waan fahmi laahay bal nin ila tali xal buu ka dalbaday saan u xalliyay arrintan iyo wiilkaygana dhex martay mucaawiyana waa taqaaneen nin dulqaad badan buu ahaa aada u dulqaad badan min duhaat alcarab buu ahaa sida la sheego waa tii la weydiinaya lalahaa mucaawiyow dagaal wixii dhacay ee saxaabo dhex maray ee la kala jabay maanta siday kugu suura gashay dadkii oo dhan inaad maaragtay adigu amiir u noqoto ay kugu wada kalsoonaadaan marka waa tuu lahaa aniga dadka waxaa noo dhexaysa hal tin bayni wa bayna annaasi shacra markay jiijiyaan igu adkeeyaan iyagu waan u dabciyaa markay dabciyaanna waan ku geejiyaa marka sidaas xakiim ku dhaqmi jiray معاوية مركا أيو أحنف ويقانا يحكمة دي سوى طلبضي حل إلى هل بويل ويلك حل بانو هلو سان ويلك ولا رقم لا يشيك بكويل أحنفو وحوجي أحنف النقايس وحوجي مركا يا أمير المؤمنين أولادنا هم ثمار قلوبنا المهن ومره كدش قلبيين وعماد ظهورنا وتير كدبركين ونحن لهم أرض ذليلة إن قلوا لك صعدان بان أنهي وسماء ظليلة غير هدايا ينونها الماء فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم هطي عروضان هالجلي فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم هطي الماء وكو عروضان هالجلي وإن ضربوك فأعطهم هطي وحكات ربضان السي أو الديدين يمحضوك بودهم مركاس يكوبر احتريان جعيل كودا وأكت علانيان ما نسقفسان نسا مركاس لا تكن عليهم ثقيلا مد عرس هكون نقن المهاجة لا تعطيهم إلا نزرا مد عرسه وحير ونسيه أو كعنا قبتيا لما هنقن مركا ويكون نعيان فيمل حياتك ويكره قربك نولش هذه كداريان يلي شوقي كل شوقان وحين كهانيان إن يكون دوادان ويكاتجيان هذا الكاس تجا قلبك معاوية رضي الله عنه أدب وقبوتي مركز قيس حكويدي حنف حكويدي والله حنفوا نضرب باطي إلهي خير كسيو والله مركان كوسو عدريا الله يكالي waxaana ahaa dadka ugu daraan oo yaziid cadhadan u qabay caadi ma ahayn wiilkayga yaziid cadhadan u qabay cadho caadiya ma ahayn falaqad salalta sakhiimata qalbii culayskii qalbiga iga saaraayo culayskii iyo qalaqii iyo welwelkii niyo waad iga siibtay khayr allah ku siiyo markaasaynu ka baranaynaa in ilmaha sida loola dhaqmayo ayuuna barayaan selafku oo maaragtay isqabsiga iyo isqadqaadku inay waxba keenaynin ee maaragtay qowl dabicsan lagula dhaqmo ayaa la rabaa bal waxaad u fiirsataa nebigii ilaahay waxyuu kusoo degayay adigu ilmahaaga horta ma samayn kartid inaad ka dhigtay ilmo hanuunsan ilaah baa ka dhigi kara laakiin adiga waxaa lagu faray waajibaad inaad la timaada lagaa rabaa nabiyullaahi maxamed sala allahu alay wasalam oo yuuxaa ilayhi ahaa nabi loo waxyoodo ahaa ayaa waxaa lagu yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa hidaayada tawfiiqa ilaah baa iska leh adiga irshaad iyo nasiixaad leedahay intaa kadib haddaa waajibkaa gudatid xilkii waa kaa dhacay waxaad kaloo u fiirsataa qowluhu tacaala ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وحد كلو فرصة قولك إلهي أعرنيا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نبي إله بلا قرب بلاغ بلا فري يسوي إنه مارت هداية توفيق ماله قفنا مارت هنون إنكره قفنا ما بعد ينكره لكن واجب ساري بجودنا أديك هدي نبي الله محمد وخير خلق الله هلك أي دور كسويه أديكنا وحال قرب وكليه ilmahan inaan tarbiya fiican kula dhaqantid nasiixo wuxuu sheegtid xilkaa haddaad gudato qofta ilaahay maarata meel kale u wada ad waxba kama qaban kartid rasuulka baa laleeyahay laysa caleyka ila albalaaq ilahay wuxuu ku leeyahay maa cala rasuuli ila albalaaq ila albalaaqu lmubiin nebiga waxaaba laga reebay bal iska dha wax kale inuu ka murgo qofkii warkiisa qaadan waayo inuu ka murgo o yidhahdo maxay hanuuni waayeen baaba loo diidaya ka waran waxaa lagu leeyahy nebiga sal l slam falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat ninkan nimankan ha isku murginin naftaada ha ku dhibin meel baa loo wataa waxaa kaloo nebiga lagu yidhi walaa taxzan calayhim ha ka murugoon waxay ku dhacayaan ilaahay baa maaratay hanuun la damcine faraha ka qaad waxaa kaloo nebiga lagu yidhi lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin adigu markaa ilmahaaga min baabi alwla inaad maaratay dariiqa sacaw tustid asluub fiicanoo dabcsan kula dhaqantid maaragtay aad kula dhaqantid xaqa aad tustid ha ka murgin waxaa intaa kadib marka yimaada adigu waajibkaaga waad gudatay ilaahay baa hadduu rabo hanuunin lahaa maa caleyka ila albalaaq nusx inaad gaadhsiisid xaqii gaadhsiisid oo u waanisid baa lagugu leeyahay oo laakiin dariiqad fiican u martid usluub xakiim inaad u martid haddaad usluubka kula dhaqmaysa yahay usluub munafir oo qaylo iyo saasaan kuu gelaya haddaad samayso iyo waa ku garaacaya iyo haddaad saa yeeli weydo guriga iga tagay waxa haddaad la timaado waajibkaagii maad gudan adiga ayay kugu soo noqonaysaa markan adigu waxaa weeye waxaan rabaa in ikhtiraax munaasiba iyo xal naafic aad ilmaha aad xal u raadisid waa ka aad ka waantoodid dhaliishan faraha badan iyo hadalkan adag ee kugu diraya ee kaa fogeynaya haddaad aragto maalan ilmahaaga oo guriga dhexdiisa ku cayaaraya oo guriga qaylo iyo ka buuxinaya iyo sawaxan iyo qaylinaya waxba ha cadhoon ha ka xumaan ha ku qaylin oo ha odhan cayaarta joojiya ma joojinayaan warkaagana ma qaadanayaan dhegna u jalaqsiin maayaan ilmo cayaaraya miyaa war qaadanaya arrintaa horta ma daynayaan marka waxaad noqotay iyagiina maarata xal maad keenin oo ciyaarta wey markaad ka ishaadu ka libeeqsata ciyaarta halkay ka bilaabayaan naftaadiina murugo iyo waxaad u keentay iyo madax xanuun reebiddaad ka reebtayna waxba matarin oo mayba ku socon warkaagii meesha raad uu yeelan waaye uu yeelan waaye waxaa lagaa rabaa markaa taa beddelkeeda inaad xal kala keentid bal meel meesha ka duwan ay ku cayaaraan oo ay ku qaataan raaxadooda u samee makaan munaasib u hel oo iyaguna ay xorriyaddooda ku qaataan adiguna aad kaga nasatid hadday guriga dhexdiisa kugu dhibeen meel kale oo gaaro ay ku cayaaraan u samee say doonaan ha cayaaraan adiguna ka naso maalan haddaa aragto ilmahaaga waxbarashadiisii oo hoos u dhacday daraasadii ku liito inaad canaanato ku qaylso waxaa ka fiican inaad xal heshid xal oo ducafnimada ilmaha ku yimid gaabinta waxbarashada ka gaabiya xal u heshid xalkaas muxuu noqon karaa inaad macalin khusuusiya u keentid oo maarata duruusta ku saacida wuxuu noqon karaa adigu qudhaada inaad waqtigaaga qayb ka siisid oo aad ilmaha kaalmaysid oo duruusta ku saacidid oo wax la akridid oo u sharxid bay noqon kartaa marka canaantu way iska sahlantay qofka in lagula cararo iyo cadhada xalka sida loo helaana iyadoo sahlan hadda dad badan bay ku adag tahay walaalka risaalada qore wuxuu leeyahay mar baan waxaan yanuza dalxiis baan u baxnay anigiyo dadkii qaraabadayda ahaa ilmihiina waan kaxaysannay markii gabalkii dhacay oo xoogaa dhulkii mugdi noqday maalintii bannaanka iskaga cayaarayen way naga fogaayeen anigu meel baan iska fadhinay buu yidhi iskaga dee iska sheekaysanay ilmahana meel naga fogay ku cayaarayeen markii xoogaa mugdii dhulkii soo galay habeen noqotay bay agtayada ciyaarta ka bilaabeen ilmihii hareeraha iyaga inay ku cayaaraan bay bilaabeen iyagoo mugdiga habeenka kasoo baksanaya oo nagu soo dhawaanaya annaga nagu heshanaya markaasay dadkii meesha fadhiya raggii waaweynaa yay ka xumaadeen arrintaas ilmaha ku dul cayaaraya qaylaa sheekadii baa u socon weyday xataa midkood uu ka yidhaahdo maxaa ka xun ilmo in lasoo kaxaysto markaad dalxiis maxaa ka xun ilmo in lasoo kaxaysto qaar bay cadhada halkaa ka gaadhay wiilkiisuna waa ku jira markuu leeyahay in ciyaar lasoo kaxaysto maxaa ka xun kiisa isbuu soo kaxaysto waa ku jira xaaladdan ku jirna maxaa ka xun buu leeyahy wuu qaylanaya markii horena wuu ogolaa in ilmaha lasoo kaxaysto laakiin hadda wuu dulqaadan leeyahay soo maaragtid marka nin baa raggii ka mid a ayaa tasarruf fiican sameeyey oo arrinta xalliyey si uu xalliyey si degan buu u xalliyey dhallinyaradii meesha fadhido miduu yeedhay lacag buu boqol riyaal oo jeebka ugu riday wuxuu yidhi ilmahan naga kaxeeyo meelay si wacan ugu cayaaraan cabitaan iyo waxna usoo iibi meelay si wacan raxado ugu qaataan gee inta anagu hawsheeda ka dhamaysanana arrintaas ku xalishantay iyagiina raaxadooda ay qaateen ilmihii odayaashiina sheekadooda ay iska wateen iyagana hawshooda ay iska sii wateen marka halku wuxuu ku jiraa maarata si degan oo xikmad leh in ilmaha loola dhaqmo markay dhib ka timaado ilaahay hayna waafajiyo san ilmahayna u tarbiyaysan lahayn oo haynaga dhigo kuwii maaragtay fahma oo sida loola dhaqmo barta ilahay haynaga dhigo هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق